إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan kuwooda ugu dooron tiro carruur ah ayaa ku dhintay debka kacay magaalada baardheere ee gobolka gedo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ay ku soo bandhigayso dhibaatada canshuuraha ka haysta bulshada muqdisho iyo kacdoonka xilligan taagan waxaa maanta mar kale xihan suuqa bakaaraha iyadoona bannaanbaxyo ay ka socdaan muqdisho etoobiya ayaa mar kale sheegtay in ciidamadeedii aysan wax amar ah ka qaadan doonin xukuumadda muqdisho آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa isniin taariikhdana ay tahay shan iyo tobanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna sagaal iyo tobanka bisha sideedaad labaatan labaatan iyo afar kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan tira carruur ah ayaa ku dhintay deb ka kacay magaalada baardheere ee gobolka gedo maxamed muudi ayaa ka waramaya dabkan ayaa waxa uu shalay ka kacay guri ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaana ku dhintay saddex carruur ah saddexda carruurta ah oo wada dhashay ayaa waxaa guriga kor ugu xiray hooyada markii ay ka tagtayna carruurtu jantasiigar ku shideen joodiriyaal guriga ku jiray guddoomiyaha xaafadda uu dabkani ka kacay ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ay wax u dhaceen dab xoogan baa meesha dhacay caruur saddex ayaa meesha ku dhimatay oo hooyadooda magaalada ay soo jirteen kanada kalena ma dadkii oo maxaa la tagay caruurtii meesha xaafadiisa iyadoo xaafata uma dhoweyn caruurtii meesha isku soo xirtay dab jensiir ay haysteen baa layidhi meesha intay isku taabteen baa layidhi jodari meesha la dabku kacay marka dee wixii dee wixii caruur bay ahaayeen wax isbadbaadan karin may ahayn ayagii o dhan bay hal meel intay isku tahin dabku markuu kacay isku dhamaadeen haddana waa kaasoo marka masiibadaas baa meesha ka dhacday waxaa dabka lagu baraarugay kadib markii uu basbeelay guriga ay ku jireen carruurta waxaana hooyada dhashay ay iyaduna gashay xaalad caafimaad taas oo isbitaal loola cararay xilligii la arkay oo lagu soo baraarugay in qaybta carruurta ay ku jireen oo barxadda ay joogeen bay soo xolacday carruurta meeshay ku dhammaadeen bay badbaado lagama gaari karin markaas xaafaddana xaafad oo maanaha gees jirto waayo oo xaafadaha way ka fog dee xilligii meesha oo lagu soo baraarugay dabkii qaa waxay lagu soo baraa qaybtii dambe ay ku cararlaayeen oo baraakida kusoo saarnaa guriga guriga geesku ku yaallo oo wuxuu ahaa adi binti birbinti geesku ku yaallay waxay saddex qol oo baraaki ay barxadooda ay caruurta barxadday ku jireen qolalka gudaha dee manaha mid laba qeybay kala ahayn caruurna qeyb ay ku jireen caruurna qeyb ay ku jireen caruurtaas kaloo qeybta ku jirtay waxaa waxaa badbaaday qeybta baraakada u furneed oo daaradda laga bixiyay qeybtan kaloo caruurta ku ay ku dhamaatay waxaa waaye baraakada qeybtii baraakada iyo saarnaa baa meel ay ka baxaan mareen intan barxadiyeed ankii baabkiina oo barxaddan waxaa kuwa saarnaa qataarkii way waayeen hal meel isku aruureen marka oo iyada caruurta ay dhashay waayadoon miir lahayn baa manaha horta meeshay maatay cabaar markay taagneed way dhacday istaagay ka dhacday meeshay ku socday isla markii waa maan magaalada usoo qayliyay ambalaas ay maatay ambalaaskan ku haday isbitaalkan geeyey balan baa lagu taagay marka dambe way soo nacday waxay ii sheegtay carruurta inay jinsiyar meesha ayaga isku gubeen xalay ayaa ahayd markii dab khasaaro geystay uu ka kacay magaalada afgooye ee shabeellada hoose warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ay ku soo bandhigayso dhibaatada canshuuraha ka haysta bulshada muqdisho iyo kacdoonka xilligan taagan muuqaalkan oo ciwaan looga dhigay kadiidka canshuuraha iyo kacdoonka muqdisho waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi بسم الله الرحمن الرحيم
ka labaad waa soo noolaynta dhaqaalaha dalka mudane guddoomiye mudane yaali marwooyin kaabayaasha nolosha waxaan ka shaqaynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha muwaadinka iyo midda qoyska soomaaliyeed waxaan abuurayaa haddii aan la yidhaahdo xarumo lagu tababaro xirfadleyda iyo xoogsatada xoogsatada soomaaliyeed si ay u sahlanaato in ay fursado inay shaqaystaan soona saartaan noloshooda waxaan dhiiri gelinayaa horumarinta dhaqaalaha qoyska si qoyska soomaaliyeed miiskiisa ay u saarnaato wixii ay cuni lahaayeen qoyska haddii alla yidhaahdo dhigay dhuni raacnimaye raggiisa aabba yeesheen dhalay baa dhaafay laba iyo toban sano ayaa laga joogaa doorashadii hore ee xasan sheikh oo dhacday sannadkii labada kun laba iyo tobankii iyo ballanqaadkiisii ku aadanaa inuu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha qoyska soomaaliyeed dadka qaar ayaa xilligaas u guuxay muuqaalkiisa odaynimo oo cajiibka ah iyo hadalkiisii quruxda badnaa laakiin waxay arrintu noqotay lamood noqonsa weyday mudaxileedkiisii hore waxaa dekedda muqdisho laga eriyey shan kun oo muruqmaal ah tahriibka ayaa xargaha goostay marna waxaa ka bilowday dhaqan cusub oo dhulboob ah shaqooyinka dowladdu waxay noqdeen kuwa garab iska taabasho ah waxaa ilihii dhaqaalaha la wareegay shirkado iyo shakhsiyaad isku tolan musuq maasuqu wuxuu noqday mid xarkaha goostay sida ku cad warbixinno kala duwan oo ay xilligaasi soo saareen monitoring group iyo transparency international weyn uga dhaanaanaato xasan sheikh dib u doorashadiisii dhacday labada kun laba iyo labaatankii waxay dad badan aaminsan yihiin inaan la abshiraysan laakiin mar kale wuxuu adeegsaday xeelad cajiib ah labada dhamaasan ee qalbi dowladdu tallaabooyinay qaaday ay kula dirirayso musuqmaasuqa kuwa waaweynna waa soo wadaa
iyagana khasaara ku dhiciyo dhan talbadiye
dowladda dhexdeeda waxaa ku xoogaystay musuq maasuqa heer ay arrintu gaartay in mas-uuliyiinta ubadkooda ka shaqaalaysiiyaan xafiisyada waaweyn sida madaxtooyada iyo wasaaradaha dadkan dhimaneen waxaan rabaa inaan u sheegay dadka soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniin oo adikaaba madax ka dhigatay inuu dalkoodu dhismo ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskooduna waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan ninka ugu sokeeyaan wax siina ninka qaraabadeeda waane haddaan kuu sheegaa waa bisraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtaa inaan inaan inaan si saraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga berri markaa talada qabsatay waxa adigu adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga hadda tobanka ee la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadeyda ah nafira dhumuc weyne
musuqa oo sannadkii hore u badnaa mid dowladda federaalka lagu eedeynaya ayaa waxaa ku soo biiray culayskii bulshada ka haystay dhanka canshuuraha kuwaasi oo aad u laba jibaarmay xaaladdu waxay gaartay in markii ugu horraysay bulshada muqdisho ay dhigaan isku soo baxa ay uga cabanayaan duruuf nololeed iyo shaqo la'aan
shiidaa jira magaalada kar waaye nin uu dulqaadan karo male afar sinti boqol doolar ma bii soo gasha baade lixdii bil hal mara boqol doolar arkaade inta kale boqol doolar ma ba arkabo mootadaana wataa saaksaa u soo kacay hadda hal qof qaada hal doolar oo ii tuura shidaalka ku wareega xataa ma dhammo hadda hal qofood aa arke dadkii waa lugeynooyin wax mooto raacoy ma jirto aa dadkii oo shiid in lagu dilo oo mooto raaci wax dhan ay waayeen ma halkii doolar dadka ha ka qaata liiga canshuura ane kii wax shaxaadi jiray kii wax xadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo brobagandada ee meel inuu fadhiisto ninna ammaan ninna caayabeesada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waaye shiidaa jira magaalada kar waaye nin uu dulqaadan karo male afar sinti waxa shiidsan kuwaas waaye dhibaa ku jirnaa horta dhibka ilaaha naga bixiyo maanta annaga waxaan nahay dad oo shacab oo waxaan haysanin oo shaqa hataa aan awoodin oo maanta oo haysanin oo meel oo ka shaqeeyo oo wax kastaba garab oo noqday alxamdulilah taasoo ku soo barsannahay wallaahi had shilin jeebkeemu ku jiro oo telefoonkeemu ku jiro marka iyadoo oo shilin telefoonkeeda isku jirin toban dollaraa qof isii soo diray mafahantaad oo gurigay mal aadaay beesaa iga sii goday oo naagteeda waxaa u dirsaday xaaskeyga waxaa u dirsaday beesaa goday dukaanay tegey beesaa goday kana ay tegey war waxaas wax socohay maane xal noo keena xal fiican noo keena wax soconaya oo mirka galaya keena musuq maasuqoo la imaatay gadaalahan dhan waxay la imaatay waxaa waaye musuq maasuq le maroo lafla lalbaxo iyo mare waxay noqotay waddankii dhan shiiday ka dhigaan shiidkiina waa la diidoyaa warshiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu warshiid waay waddanka noo u baxa noo u baxa irxalu waxa shiidsan kuwaas waaye taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada og tihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho taasoo sababaha ay ka mid yihiin canshuuraha xaddhaafka ah ee la saaray maciishadda iyo shacabka muqdisho culayska qaadila waxa shiidsan kuwaas waay waxaan la socdaa oo dhammaantiinna aad wada og tihiin magaalada lacag la'aanta iyo shiidka ka jiro magaalada muqdisho waxa shiidsan kuwaas waay taasna waa mar labaad fashil ku yimid xukuumadda walba waa dagaal dhiifle dibadbaxyada ugu xooggan waxay dhaceen toddobaadkii la soo dhaafay dadka isku soo baxayana waxay muujinayeen inay dhimasho u dhaanto nolosha cidhiidhiga ah ee ay ku sugan yihiin banaanbaxeynaa canshuurta leesinka lagu soo kordhiya ka cabanayna waxaa la dhahaa laba boqoloo dollar waay aniga laba boqoloo dollar ma awoodno laba boqoloo dollar ma awoodno aniga waxaa waay adduunka caalamka kenya uganda burundi labaatan dollar waa leesinka aniga wa- saas ayadoo tahay waxaana liyin mooto aniga waa shaqay jirna waayo si fiican u shaqaysan jirna waxaa liyihi ma shaqay kartiin aan lahay a e b aa loo qaybin waa badintiin aan lahay waayi ha ku qanacnay maalinta koowaad maalinta labaad waxaa ka dhignay a e b aa ka dhignay anoo laba mooto leh laba mooto aan leeyahay shan iyo toban iyo shan iyo toban laga qaadaa oo oo macnaha canshuurta soddon dollar waaye soddon dollar laga qaado in ii soo noqotaan soddon dollar laga qaado iima soo noqoto jaadaa lagu cunaa dibadaha maarata dibadaha guryo loogu dhistaa hal maalin aa, fiiriya shan iyo toban maalin ani aan shaqeeya shan iyo toban maalin maalin kasta garaashka ka soo baxda hal doolara laga rabaa ya canshuur shan iyo toban doolar waa waxba layma reebin saaxib runta marka lagu hadla kiraysataa aani saaxib laysan laba boqol iyo ka badanaa layidhi canshuurta toddoba doolar lagama dhigin waxba layma reebin waddooyinka waa la kala xiray wadda furneed waddadan ka soo baxda taleex maar oo ka- isgoyskan ka soo leexanaya kii waa la goosta saaxib suufi saaka anoo maraa mootadayda miraada laga jibi ani mootada mali ninkii mootada iska lahaa dhowda muxuu dhahaa ma- nin- da- askariyaa soo jebi miigiyeela sharci taraafikada taraafikada wixeeda ka daray waa saddex boqol intaa ka keenayna annaga saddex boqol tuugamaa noqonaynaa waa lagu qabanaa labaatan doolara laga qaatay shaati taraafika haddii laga qaato boolis caadiya dhar wata aniga hadda ex control haddaa tagtid sa haddaa usoo leexatid laba- toban doolar geliyu ku dhahaa cadan waa waxkaas madax badeena waa ciidan waay wallaahi oo bilaahi oo tallaah kama yeelaan wayna baabi'i karaan wayna la dili karaan jihaadaana ane xaqeenna u dirayna xaqeenna u dirayna xaqeenna xaqaa naga maqan waa ku dulmanahay waa ku rafaadsannahay waddankeennaana ane EFC bis aan isticmaalaa lacagta aniga isoo marto EFC haddii lacag laga goosto aniga waxaan ku noolaanayaa dadka dhanse maxay ku noolaanayaan ummaddan oo dhan haddii layna way kaa go'e boqolkii doorba ko- ee- ee shan doollar ka go'do dadka waxay ku noolaanayaan waa waxna canshuurta sideedaba wax waaye in waxna loogu qabto inna laga soo qaado ee akoomadooda ay geystaan ee mukeyf ay isku ay isku shidaan ee isku mukeyfkaas iyo meeshaas madaxtooyada ay ku og yihiin kaliya ay ku jiraan laamigaan aysan soo marin annaga kaliya aan marno aan dhibka laamiga ka jiran annaga aan marno ayaga aysan waxba ka qabanin canshuurtii ay naga qaataan annaga waxaan yeeli karna maahan
malindoohan baanay maxanta u dhuugan waayey dhafaruur dhunka lagu qasiyo dhayga dibadbaxyada dadweynaha iyo duruufaha laga cabanayo ayaa kala heer ah waxay joogtaa in bulshadu qaybba markeeda dhigto isku soo bax hadda waxay siyaasiyiintu sheegayaan in muqdisho qarka u saaran tahay in kacdoon bulsho oo weyn uu ka dhaco budhaxaysi dhadhamaysana
wasaaraddii waxay soo saartay een, in canshuur l- calaa muxuu ahaa qof kasta ama transactionada ay samaynayaan dadka caadiga ah laga qaadi doono qof kasta gurigiisay ugu tagtaa ee saamaynta canshuurtaas oo waa la- waa dul saarantaha in haddana la yidhaahdo hadda warqadda ay soo saartay wasaaradda aan arkayo oo ay ku qoran tahay xataa ee, dhammaan marjanti waa inay u wada guuraan ganaaxa ku dhici doon dadaa weli ku fikiraya hadda e v c-ga walba xoogaa xitaa e v c-ga naftirkiisii ayay u socotaaho waxaa la yidhi marjanti islaanta maskiinka ee tabakaayada joogto iyo dukaan xaafadeedka inay marjanti u guuraan waxaa ka dhalan karo subax kasto hooyadii boqol iyo konton dollar biil ahaanka u qaadatay in ay sugayso subax kasta in canshuur ay dul saaran tahay any transaction markay samayso ama qudaar soo doonato ama waxyaabo yaryar soo doonato taa runtii waa waa waa qar iska tuur wasiirka maaliyaddana iyo isku kallifin shacabka reer muqdisho inay xafiiskiisa ugu galaan cashuurta yarta ee dadka soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya iyo gabadha shaahiga gadaysa iyo ninka gaari gaari gacanka korkiisa ku gadaya maxaanku irahdaye mooska iyo midka maxaanku irahda dukaanka yarka meel uga furan yahay badaac loorka sokorta inta soo qaatay rubac rubcaynaya cashuurta laga qaado waayo iyo marka u dambaysana dadka isticmaalaya adeegaasoo dhan qofka shaahiga cabaya ay kusoo dhammaato walaalayaal waxaan leenahay cashuurta hala bixiyo hooyadii boqol iyo konton doolar biil ahaanka u qaadatay in uu sugayso subax kasta in cashuur ay dul saaran tahay any transaction markay samayso ama usaar soo doonato ama waxyaabo yaryar soo doonato taa runtii waa waa waa qarriska tuur si aad u sii dheehato dhugata soomaali dhimir iyo garad waa qabnaa hirgelashada xooggan ee toddobaadkan laga dareemay ganacsatada soomaaliyeed ayaa timid kadib markii dowladda federaalka ku dhawaaqday canshuur la yaab leh marka ganacsatada soomaaliyeed ee meheradaha haysta ee wax gadaya ama adeeg gadaya ama alaab gadaya waxaa la farayaa in qiimaha ay boqolkiiba shan ay saaran tahay boqolkiiba shantaana ay fuliyaan dowladduna ay sistamkaas ku urursan doonto kuna goosan doonto een, cashuurtaas waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed lacagta dowladda ha la bixiyo dowladda iyo nidaamka sharci lacagtaasi waa laga qaadaa dadka nin ganacsadaa oo dekedda wax keensaday ayaan ka qaadaa konteynar waa u caddeeyaa waxaan ka raadiyaa sandiyaad ilmaan ku koriyaa gabdhaha soomaaliyeed saasay ku shaqeeyaan haddaad tiri kii aad adigu ka qaadday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa Ee, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya maadaama waddankuba uu ku taagan yahay canshuurta ay ganacsatadu bixido waxa ugu badan uu ku taagan yahay in la ilaalshay ahayd ayagiyaa baayac bushar laga sameeyey jagboontiyada yaalla konteenar beriisu wada oo asaga dhanba shan boqoloo kiishu wada waxa la saaray ma qaadi karo kan burka ma qaadi karo dowladda iyo nidaamka sharci lacagtaasi waa laga qaadaa dadka haddaad tiri kii aad adigu ka qaadday waa ka qaaday lacagaan ka rabaa shan boqolkiiba anigii u caddaynaya laba santi raadinayana boqolkiiba shanaan kaa rabaa kii iga gadanaya boqolkiiba shanaan ka rabaa Ee, xoolaha dhan anaa iskala dhaha oo soo wareejiya dhangeeda loo gurta dhaxla dereeraaye oo dhowrta la iskaga ganacsatada muqdisho waxay istaageen mowqif adag waxayna soo saareen bayaan ay ku caddeynayaan inaysan raalli ka ahayn xadgudubkan xooggan ee lagu hayo waxay sheegeen laga bilaabo siddeedii tobanka agoosto inay joojinayaan ganacsiga albaabadana u xirayaan xarumahooda waxay sheegeen inay joojiyeen inay wax kala soo degaan dekedda muqdisho ilaa shirkadaha iyo shakhsiyaadka lacagta sharci darrada ah ka qaada laga saarayo waxayna sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay uga digeen inay fududeeyaan in dowladda federaal ka qaadato hantida dadweynaha
cudurrada wax dhaawaca jirrada lala dhukamayo ee sidaa dhimbilaha dabka ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
ganacsatada gobolka banaadir waxay maanta ka dhabeeyeen mowqifkooda inkastoo qaar ka mid ah xabsiga loo taxaabay uma aaba yeelin hanjabaadda xasan sheikh iyo kulanka uu xamse kula qaatay xarunta sirdoonka oo isna loogu hanjabay beledkan shoobara lagama shaqayn karo wax sharciga dhinac marsana lagama shaqayn karo dowladduna raalli ka noqon mayso dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa ganacsatada ma xamili karta waa diidnay war ma diidnay waa diidnay
dowladduna canshuurta way waday waanay qaadaysaa
dowladda federaalka waxa ay ku dhaqmaysaa siyaasadeeda ah loo joojin maayo bulshada muqdishona waxay u muuqdaan kuwa isku diyaarinaya kacdooyin xooggan oo ay uga gelgelinayaan dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda si federaalka aad u sii dheehato dhugata soomaali dhimir iyo garad waa qabnaa fira dhumuc weyne maskaxda dhan hadalkiina waa dhihi naqanaaye oo qaarkeen murtiday soo dhuftan waabad dhaygagiye dhaqsa horumarkaniina wow dhaga dhowaan waxaa waddanka kenya ka qarxay kacdoon dadweyne oo looga cabanaya canshuurta xaddaafka ah iyo musuq maasuqa kacdoonkan wuxuu gaaray heer ay dadku u daataan xarumaha dowladda dabna qabadsiiyaan xarunta baarlamaanka waddanka
dhexda maalintu ka gale dhagarna ku geysto dhirifiyo ororod sida runtaa kama dhiciyaale dhirifiyo ororod sida runtaa kama dhiciyaane dharbaaxadu intii kaa fogtay ee soo dhabbaacanayso lama dhagabsade waa inaad dhabu daareentaaye markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhax la dereeraaye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne markaasaa dhangeeda loo gurtaa dhax la dereeraaye oo dhowrta la yskaga gudbaa dhacama waaweyne
waxaana maanta mar kale xiran suuqyada bakaaraha iyadoona banaanbaxyo ay ka socdaan muqdisho warkaasi waxaa ka waramaya cabdikhaaliq macalin cabdiweli
waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka soconaya dibidbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah kaas oo ay kaga soo horjeedaan lacagaha xaddhaafka ah ee ay dowladda federaalk ku soo rogtay reer muqdisho kumanaan ka mid ah reer muqdisho ayaa saaka dhigayo dibidbaxyo ballaaran waxaana banaanbaxyadu ka soo bilowdeen isgoyska bakaaraha iyagoo kusii fiday isgoosyada k b b iyo dabka dadka ayaa ku qaylo dhaaminaya halkudhigyo ka dhan ah dowladda federaalk iyo hogaamiyaheeda xasan sheekh maxamuud waxaana ay codsanayaan in dib looga laabto lacagaha canshuuraha lagu sheegay ee lagu soo rogay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu ganacsi weyn ee soomaaliya kana mid ah suuqyada caanka ka ah afrika ayaa isaguna xiran maalinkii labaad oo xiriir ah ganacsatada ayaana cabasho ka ah canshuurta cusub ee ay sheegtay dowladda federaalk inay qaadayso sawiro laga soo qaaday suuqa bakaaraha ayaa muujinayay albaabada xarumaha ganacsiga oo xiran waxaana tani ay saameynaysaa inta badan soomaaliya maadaama suuqu uu yahay goob ay ka xogsadaan badi shacabka soomaaliyeed dhanka kale waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka furmay shir ay isugu imaanayaan xubnaha baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay inay ka doodayaan canshuurta la duldhigay shacabka xildhibaanada qaar oo maalintii shalay warbaahinta la hadlay ayaa canshuurahan ku tilmaamay kuwa baad ah oo sharci dara ah waxaan sharci iyo xeer ahayn loo miisaamin ma qaadan karaan dakhliga ay dadkan soo galay ma ka gu'i karaan aan loo fiirin la sharciyeynin xaqli kuguma lahan inta baarlamaanku arrinkaasi iska waraysanayo qaraarna ka soo saarayo waxbaha bixinina sharci linkuguma lahan xaqna ma ahan meel la aadaysan lama xaqiijin karo xildhibaan xaraago oo isaguna ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in shirkadaha isgaarsiinta ee lagu aaminay lacagta ummadda ay mas-uul ka yihiin wixii gaara hantida loo dhiibtay berrina su-aal laga weydiin doono haddii ay ilaalin waayaan waxaannu leennahay shirkadaha amar uma haysataan haddii dawladdu idiin hanjabto y tiraa shati baan kala noqonayaan idinka lama noqon karaan wax amara oo ay u haystaan inay ka gooyaan dadka lacag ma jiraan lacagtaas shirkaddii qaadda ayadaa ka jawaabaysa waa illegal waa illegal waa illegal ha noqoto hormuud ha noqoto bahalkii la dhihi jiray dahabshiil ha noqoto shirkaddii lacagtaa goysa oo akoonka dawladda u goysa ayadaa ka jawaabaysa wax sharci ah oo loo soo maray ma jirto warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii etoobiya ayaa mar kale sheegtay in ciidamadeeda aysan wax amar ah ka qaadan doonin xukuumadda muqdisho sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan dowladda xabashada itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadeeda ku sugna soomaaliya aysan ka amar qaadinin xukuumadda villa soomaaliya afhayeen u hadlay xukuumadda adis abo ayaa sheegay in ciidamadooda ay kusii sugnaan doonaan soomaaliya weliba iyada oo aanan loo eegaynin buu yidhi ciidamada amaba ogolaashaha dowladdu u hogaamiyo xasan sheekh maxamuud waxa uu ninkan ka shaqariyey itoobiya xaq ayay u leedahay inay sii wado misna ay qayb ka sii ahaato howlgalka admis ee ka socda soomaaliya iyo midka la qorsheynayo ee labada kun labaatan iyo shan hadalkan itoobiya kasoo shanqaray ayaa kusoo beegmay xili dowladda federaalka ay heshiis militari la gashay dowladda qatar xukuumadda abey ayaa midaas u aragtay khatar weyn waxayna qaaday dhowr tallaabo ay dowladda federaalka ugu muujinayso inaysan ahayn dowlad madax bannaan heer taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada itoobiya uu yiri waxaan qayb ka nahay mulkiilayaasha dowladda federaalka guud ahaan warkii alfurqaan waa nageynta